magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu yegleelayay midowda macaahidda shareecada soomaaliya munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay madax ka socotay dowladda soomaaliya culimo aqoon-yahano iyo hogaanada ururada bulshada gobolka banaadir xogayaha midowda macaahidda soomaaliya sheekh cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa ka waramaya ahmiyadda macaahiddan midowgan marka waxaa ku midaysan dhammaan afkaarta islaamiga ah ee kala duwan ee waddankeena ka jirto sawaan kaana salafiyan aw ikhwaaniyan aw suufiyan mid walba dowrkiisa iyo kaalinkiisa ayuu ka qaadanayaa qofkuna waa inuu fahmaa midowgu waa wax iska teknikalah qofka asaga oo yacnii madarasadiisii ka tirsan ayuu midowna noqon karaa qaar ka mid a xubnaha ka soo qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyey hirgelinta macadkan
aad baan adduunyada u burinaynaa ikhlaaska ilaahay dartiina ha lagu daro soo maaha dadka marka diinta inaan barno qur-aanka iyo sunnadii inaan taskiyeyno aan ku dadaalno waa bawaadinhayaa soomaalida khilaafaa nafta ka qaaday qof qof bay u nool yihiin ee koox koox uma noola marka in dadku midoobaan isku yimaadaan waxaa kaloo dhallinyarada leeyahay odayaasha anoo kalaa laga yaabay rawaasibta hore odayaal isqabtay bal ha ku hafiirinine dee niqaasha alxiwaar maftuux ha la doodo haddii la midoobay laba arrimood aa laydinka baahan yahay inaad shaqaysaan waa laydinka baahan yahay oo shaqada dad gaara aan lagu hagranin oo midowga ay wada shaqeeyaan waa loo baahan yahay waa qodob qodobka labaad waxaa loo baahan yahay wixii contributina ama qaaraan ah ee idinka dhexeeya ood ugu tala gasheen inaad hawshiina ku socota ku socodsiisaan inaad wada bixisaan oo aan dad gaara lagu hagranin ayaa loo baahan yahay labada qodobna waan dardaarni aad iyo aadaan ugu faraxsannahay macaahiddan oo cilmiga ahoo sharcigana ah in ay u qabto ardaydii xirtii masaajidaha wax ka soo barteen inay u aftiimido ay u qabto wax weyn ayaa laga dheefaan isleeyahay de dadkii ballaabay iyo dadkii hadda majmuucaan keenayba ilaahay khayr badan ha siiyo aad baan u bogaadinaynaa aqbalaadda iyo mataqaanaa la suubiye barnaamijkan maanta quruxda badan leh haddaana midooda jaamacadaha soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan mataqaanaa garab istaagno macadkan ay ku midaysan yihiin dhammaan macaahidda shareecada soomaaliya ayaa noqonaya midkii ugu horreeyey oo nuuciisa ah oo ay ku midaysan yihiin macaahidda shareecada soomaaliya